تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa kuu soo dhowaada barnaamijkeenna toddobaadlaha ah ee sahanka dhaqaalaha waxaan xalaqadan insha allahu ku eegi doonnaa ilihii dhaqaalaha ee ugu muhiimsanaa dowladdii nebi maxamed sala allaahu calayhi wasallam iyo faa'iidada ilahaasi ay weli u leeyihiin ummadda waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga ah ee andalus ee wilaayaadka iyo baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale وسل كل شيء تسمع الحمد ساري وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني waa hagaag nidaamka maamula islaamka waxa uu la mid yahay nidaamyada kale ee dunida waxa lagu kala duwan yahayna waa xeerarka mabaadi'da iyo shuruucda lagu kala socodsiiyo nidaamyada dowlad weliba oo caalamkan ka dhisan waxay leedahay nidaam siyaasadeed iyo mid maamul mid dhaqaale mid garsoor mid bulsho nidaamka maaliyadeed waxa uu ka shaqeeyaa sidii dowladdu ay isugu dheellatiri lahayd khayraadkeeda iyo masaariifteeda dowladda islaamkuna waxay siyaasadihii lagu hagi lahaa nidaamkan ay dejisay tan iyo markii uu bilowga ahaa tashriica waxay dhidabada u taagtay baytulmaal oo aan qaban keliya ilaalinta dakhliga iyo bixinta mushaaraadka ee sidoo kale lagu jaangooyo siyaasadda dhaqaale ee dowladda luqadda casriganna loo adeegsado baytulmaalka wasaaradda maaliyadda baytulmaalkaasi waxa uu leeyahay ilo ay dhaqaalaha uga soo xaroodaan waana taas dulucda barnaamijkeennan maanta xilligii rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu joogay magaalada maka dowladda islaamku ma lahayn nidaam maaliyadeed dakhli iyo kharashaad qeexan laakiin dhaqaalaha dowladda ee xilligaasi waxa uu ka imaan jiray keliya dhanka saxaabadii maalqabeennada ahaa oo kaabi jiray muslimiinta kuwada fuqarada ahaa xaajaadkoodii daruuriga ahna dabooli jiray markii nebigu sala allahu calayhi wasalama uu u hijrooday magaalada madiina uuna soo muuqday nidaamka dhaqaale ee islaamka waxaa ugu horeen muslimiinta loo bidhaamiyey mid ka mid ah ilahooda dhaqaalaha ee ugu muhiimsan ahna isha koowaad ee dhaqaalaha islaamiga ah waana sakada oo ah dhaqaale yar oo laga qaado qaar ka mid ah muslimiinta waxhaysta laguna celiyo kuwooda aan waxaysan iyo masaalixda caamka ah sakada waxaa la waajib yeelay sannadkii labaad ee hijrada kadib markii ay soo degtay aayadda boqol iyo saddexaad ee suuratu tawba خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم isla suuraddan altawba ayuu alle kaga hadlay sida laga yeelayo sakada marka la soo ururiyo kadib انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله عليم حكيم
sakada waxaa laga qaadaa qaar badan oo ka mid ah noocyada dhaqaalaha sida dalagyada noocyadooda kala duwan ganacsiga dahabka qalinka iyo xoolaha saddexda maysi ee la dhaqdo ee kale ah lo-da ariga iyo geela asbaabaha sakada loo waajibiyey waxaa ka mid ah inay muslimiintu isku filnaan dhaqaale oo dhexdooda ah ay gaaraan ayna isjeclaadaan kuwa waxaysta iyo kuwa fuqarada ah maadaama mar waliba dhaqaaluhu uu yahay lafdhabarta nolosha aadanaha isha labaad ee uu ku tiirsanaa dhaqaalaha dowladdii nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam waa khaniimada alleh subxaanahu wa tacaala wuxuu aayadda koob iyo afartanaad ee suuratul anfaal noogu sheegay qaabka ay khaniimadu u noqon karto il muhiim u ah baytulmaalka muslimiinta sida in shan loo qaybiyo oo afar ka mid ah la siiyo dadkii saaxada xaadiray mid ka shanaadna lagu daro ama loo gaar yeelo baytulmaalka muslimiinta واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
isha saddexaad ee ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee ugu muhiimsanaa xaddigii nebiga waa fayga fayguna waa xoolo ama hantida gaalada dagaal la-aan looga soo qabsado dhaqaalahan isagu wuxuu si toos ah u aadayaa baytulmaalka muslimiinta sida alle uu ku sheegay aayadda lixaad iyo toddobaad ee suuratulxashri وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ۖ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب
haddaba waxaa loola jeedo jumlada ah kay laa yakuuna duulatan bayna al aghniyaa'i minkum waxaan wax ka weydiinay sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo noo sharixi doona macnaha fog ee jumladan qowlka ilaahay tabaaraka watacaala kay laa yakuuna duulatan bayna alaghniyaa hadalkaas isaga ah bimacnaa waxa weeyaan waxaa loola jeedaa likay laa yakuuna siduusan u ahaanin mutadaawilan kii ku warwareeganaya maalka maxsuuran lagu koobay fii maa bayna dabaqati alaghniyaa dabaqada akhniyada ah dhexdooda oo adinkaydan ka mid ah faqad taas iyada ayaa macnaha maaragtay maxaan ku rahdaa loola jeeda watacliilu lihadi algaaya waxay ku tusinaysaa oy ku ogeysiinaysaa siyaasadda shareecada islaamku fii shu-uuni lmaali qaa'imatun inay tahay tii ku taagan fii jumlatiha duduubkeeda calaa taxqiiqi hada almabda mabda'aas isaga ah taxqiijintiisa iyo meelmarintiisa iyo maaragtay maxaan ku rahdaa waa arrin marka muhiima arrinta iyada wa ana kullu maa tagiidu bihi kutubu shariica shay kasta oo ka buuxa kutubta shareecada islaamka oo min alaxkaami almutacaliqa bimukhtalafi shu-uuni aliqtisaad ee shu-uunta iqtisaadiga iskhilaafkeeda iyo maaragtay kala duwanaanshadeeda ay kala duwan tahay iyo maalka yubtaqaa waxaa lagu dalbayaa min waraa'ihi arintaa iyada gadaasheeda dambe waxaa laga maaragtay lagu raadinayaa iqaamatun waa oogitaan iyo joojin iyo istaajin mujtamac cadli ku salaysan tataqaarabu ay isku dhowdahay fiihi dhexdiisa dabaqaatu nnaasi dadka dabaqaadkooda ay isku dhow yihiin wa fi'aatuhum iyo maaragtay kooxahooda intaasi ayaan iyaduna kaleenahay kelmadaas iyada faygii ugu horreeyey ee ay muslimiintu heleen wuxuu ahaa xoolihii yahuuddii banu nadiir oo qayb ka degnayd magaalada madiina balse maleegay shirqool ay ku dili rabeen nebiga sala allahu calayhi wasallam laakiin alle ayaa fashiliyey dhagartooda oo rasuulkiisa u soo waxyooday makriga ay maleegeen yahuudda kadibna nebigu guluf ayuu ku kiciyey yahuuddii banu nadiir wuxuuna ku go'doomiyey deegaanadoodii muddo shan iyo toban maalin ah oo ay go'doonsanaayeen kadib alle ayaa argagaxgeliyey qulubtooda wayna isdhiibeen waxayna codsadeen in naftooda loo badbaadiyo oo ay isaga baxayaan magaalada madiina nebiguna sala allahu calayhi wasallam waa uu ka oggolaaday balse waxa uu ku amray inay hub ka dhigaan hantidoodana inta oorta u qaada oo keliya ay qaataan waxayna rarteen lix boqol oo rati oo badankood lagu raray dahab khaalis ah xiqdiga iyo xasadka ay u qabaan muslimiinta dartii ayay gacmahooda ku burburiyeen guryahooda si aysan muslimiinta ugu nacfin gadaashooda waxayna u carareen dhanka iyo dhulka shaam oo xilligaasi gacanta ugu jiray roomaanka rasuulka alleh sala allahu calayhi wasallam ayaa la wareegay hubkoodii dhulkoodii guryahoodii beerahoodii iyo hantidooda sida alleh uu ku sheegay aayadda labaad ee suuratulxashri oo sidoo kale loo yaqaano suuratu banu nadiir هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار
haddaba faygu sidaan horey u soo sheegnay waa uu ka duwan yahay qannimada oo nebiga si siman uugu qaybiyey saxaabadiisii muhaajiriin iyo ansaar laakiin marka nebigu wuxuu dhaqaalaha islaamka ku soo kordhiyey cilmi iyo siyaasad maaliyadeed oo cusub oo duruus iyo cibar ugu sugan muslimiinta waxaana arrimahaas inoo sharxi doona mar kale sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada muslimiinta faygu waa ka duwan yahay fa kaanat lilnabiyi sala allahu alay wasalam khaasa nebiga ayaa marka maaragtay maxaan ku rahdaa loo dhiibay oo gacanta loo geliyey oo uu khaas ku ahaa nabiga maanta calayhi salaatu wasalaam waa tegey waxa weeyaan maaragtay maxaan ku rahdaa ciddii asagaa xilkii uu hayey qabatee mas-uul ka abaa iska leh markii la caddeeyey qiyaadada ummadda ninka gacanta ku hayay uun uu yahay ah baa haddana masrafkii la cadeeyey feygaasi meesha lagu bixin lahaa fa kaanat hadihi alghaniima haniimadaasi marka waxay noqotay tii u baraxla rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam walihaada tasarafa fiihi markaasuu nebiga wuxuu ugu tasarufay feyga sidii uu rabay walamaa hanima sala allahu calayh wasalam nebiga markuu soo qaniimaystay amwaalu bani nadiir maarkii reer banu nadiir baa wuxuu u yeeray thaabit ibnu qays khatiibu rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam buu u yeeray markaas wuxuu ku yidhi waxaad igu yeertaa tolka fadaca lahu wuxuu ugu yeeray marka awsii khasraj waa la soo jimciyey dabadeedna wuxuu ku yidhi ansaarey haddaad jeclaataan maalkan inaa idiin qaybiya qasamtu baynakum adinkii muhaajiriin inaa idiin qaybiya haddaad jeclaataan maalkan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ii soo celiyey oo reer banu nadiir ilaahay ka keenay haddaad sidaas jeclaataan qasamtu waan idiin qaybin wa kaana almuhaajiruuna muhaajiriintuna waxay ahaayeen bimaa hum calayhi waxa ay ku sugan yihiin oo deganaansho ah fii manaasilikum guryihiinna dhexdooda maalkiinnii haddaad jeclaataan inaan ayagu siiyo maalkan muhaajiriin inaan siiyo oo wa kharajuu ay ka baxaan min duurikum guryihiinnii idinkaga baxaan maalkiinnina ay maarata maxaan ku laha idiin daayaan oo sidaas aad ku raalli noqotaanna waan idin sii waan idin siin labada sacad baa marka jawaabay sacad ibnu cubaada iyo sacad ibnu mucaad ayaa jawaabay waxay ku yidhahdeen rasuulkii ilaahayow qaybi maalkan waxaadna u qaybisaa muhaajiriin oo keliya hana ku sugnaadeena yaysan ka bixin maalkana sii guryaha iyagana yaysan ka bixin siday hore u deganaayeen ha u deganaadeena hadalkaasi labada sacad ay jasmiyeen ukhuwa aliimaaniya ah iimaanka iyo maarata muqtadayaadkiisa ka tarjamaya baa haddana ansaari dhammaanteed ay ku raali noqotay oo ansaari inteeda kale khasraji ows inay hadleena waxay yidhahaan radiinaa waan raali noqonay wasallamnaa waan sallimnay walaalaha iyo maalkaasi in loo qaybiyo guryaha iyagiina ay deganaadaan xoolihii iyagii aan siinayna sidii iyadayd u haystaan taasaan ku raali noqonay waa sallimeen arrintii iyada oo labadii saacad ay jismiyeen markii taa dhacday oo quluubtoodii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diibu nafsiga ka buuxa iyo iimaanka ka buuxa uu ogaaday buu maalkii wuxuu u qaybiyey nimankii muhaajiriintaha idan hadafku maqsuudka laga leeyahay tawsiicani uu nebiga sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa takhfiif culayskii laga fududaynayey nimankii ansaareed wahaakadaa intaqala maarti maxaan ku raha almuhaajiruun muhaajiriintiina marka waxay ka guureen guryihii ansaareed waxayna ku guureen guryihii reer banu nadiir ansaarna guryaheedii baa loo baneeyey haddaba marka qaybinta maalkan reer banu nadiir waa tadawur cusub oo aad iyo aad u weyni badan fi siyaasa almaaliya faqad kaanat alghanaa'im alxarbiya waxay ahayd maarata maxaan ku rahdaa xoolaha khaniimada ee dagaalka lagu qabsado xoogga lagu qabsada qabla hadi alghaswa duulaankaasi ka hor tii la qaybiyo oo loo qaybiyo dadka dagaalamaya muxaaribiinta ah waqcadana xaadiray wa bacda ghaswati bani nadiir hunaaka siyaasatun maaliyatun jadiidatun kabiiratun siyaasad aad iyo aad maarata maxaan ku rahdaa maali ah oo cusub oo aad iyo aad u weyni badan oo xeel dheer khulaasadeeduna tahay iyo gebagabadeeda khanaa'imta dagaalka lagu qabsado asbaxat xasba asiyaasa aljadiida siyaasadani cusub markaanu fiirino waxay ahaatee calaa nawcayn laba nooc bay ahaatee maal ay muslimiintu qabsadaan oy ku qabsadaan xoog oy ka qabsadaan gaalada istawlaa calayha almujaahiduun maalkaas oo maarata maxaan ku ay la wareegeen mujaahidiinta bixaddi suyuufihim seefahooda afkeeda ay ku qabsadaan khanaa'imtaas iyada waa la qaybin dadka mujaahidiinta loo qaybin markii ay dowladdu ka qaadata khumuskeeda ay ku bixinaysaa masaariftii ilaahi subxaanahu wa tacaala uu xadiday qaybta labaad oo ah khanaa'im alla subxaanahu wa tacaala uu ridaya gacmaha mujaahidiinta uu alla ku ridayo ayagoon dagaalamin noocaani waxaa marka lagu gooni yeelay ninka maamulka muslimiinta talada muslimiinta haya sida qur-aanka ilaahay markuu soo degayeyba nebiga calayhi salaatu wasalaam maalkaasi uu gacanta ugu geliyey tasarufkiisa marka yaa leh ninkaa muslimiinta taladooda haya ayaa unbaa iskale maalkaasi inuu maarata maxaan ku rahdaa gacanta ku hayo cid kalena ma mudno inuu ku tasarufo xasma maa yaraa almaslaxa hadda waxay keenaysaa maslaxada fii daalika isagoo cilaajinaya oo ku cilaajinaya awdaacda iqtisaadiga dalka iyo dadka muslimiinta ah fa yunqidu marka wuxuu ku badbaadinayaa dadka maalkaas isaga ah dadka fuqarada ah faqrigooduu kaga badbaadin wuxuu ugu soo iibinayaa hub wuxuu ku dhisayaa magaalooyinka iyo maraafiqda caamka isbitaalada wadooyinka maaragtay maxaan ku rahdaa beeraha tacliimta duruqda ay maaragtay maxaan ku rahdaa muslimiinta marayaan ayuu ku bixinayaa وهذا يعني أنه قد أصبح وحو أهادي أو أهادي لرئيس الدولة الإسلامية ننك مدحوينها الدولة الإسلامك ميزانية خاصة أو أو تصرفه تصرف يعني ما أرتي محنكرة دقدق وما أرتي محنكرة هذا وأفلنا حسب مقتضيات المصلحة حبوحة أي كينيسة مصلحة إيا ما أرتي ضمت أي كينيسة isha afaraad oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee ugu muhiimsanaa xadigii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa jizyada oo ah dhaqaale laga qaado gaalada gacanta ka taagtay dagaalka muslimiinta door bidayna ku hoos noolaashaha islaamka sida alle uu ku sheegay ayadda sagaal iyo labaatanaad ee suuratu tawba قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون cahdigii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa jisyada laga qaadi jiray gaaladii yahuudda iyo nasaarada isugu jirtay ee ku noolayd qaybo ka mid ah dhulka shaam waxaa sidoo kale laga qaadi jiray kuwii ku dhaqnaa dhulka najraan iyo yemen ee ku qancay ku hoos noolaashaha islaamka mana jirto lacag uu islaamku jaangooyey oo laga qaadayo gaalada waxaana loo daayey imaamka muslimka ah inuu hadba qiimeeyo xaaladda marka ay ku sugan tahay bulshadiisa nebigu sala allahu calayhi wasalam markii mucaad bin jabal uu u diray yemen wuxuu ku amray in qof kasta oo qaangaar ah laga qaado hal dinaar oo keliya maadaama xilligaasi dadka reer yemen ay ahaayeen kuwo aan waxba haysan oo fuqaro ah halka cumar bin khadaab axdigiisa qof kasta oo gaal ah laga qaadi jiray siddeed iyo afartan dirham jisyada waxaa gaalada laga qaadaa sannadkiiba mar waxaana laga qaadaa keliya dadka gaashaanqaadka ah haddaba maxay tahay sababta jisyada looga qaado gaalada ma dhaqaale dartiiba mise cidda laga qaada se wa'yo waxaa haddaba arrimahaasi ka jawaabaya doctor zayn khayrullah oo ah daci ka soo jeeda waddanka masar لو كان الهدف جمع اموال كما يقولون يعني فقط نحن نريد ان ناخذ اموال من الكفار وخلاص انتهى الامر لو كان haddii uu hadafku yahay lacag aruursi siday ku doodayaan waxay noqon lahayd in jisyada laga qaado cid waliba dumarka carruurta iyo dadka da'da ah laakiin waa taa cagsigeeda oo cid weliba lagama qaado ee waxaa laga qaadaa dad gaar ah sidaba nebiga uu samayn jiray almaaligna uu ku soo guuriyey kitaabkiisa muwata sidoo kalena qurdubina uu ku sheegay tafsiirkiisa kuna dhigan inta badan kutubta fiqiga islaamka jisyada lagama qaado dumarka carruurta baadariyaasha dadka howlgabka ah addoommada iyo kuwa xanuunsanaya haddii uu hadafku yahay lacag urursi muxuu islaamka u sharciyeyn waayey in cid waliba lacagta laga qaado xitaa baadariyaashii ayuu islaamku ka tegay haddaba yaa laga qaadaa jisyada waxaa laga qaadaa dadka gaashaanqaadka ah oo keliya sida imaam qurdubi uu ku sheegay tafsiirkiisa suuratu tawba aayadda sagaaliyo labaatanaad wuxuuna qowlkani ku sheegay mid ijmaac ah xitaa kuwan gaashaanqaadka ah laftooda waxaa suuragal ah in jisyada ay ka dhacdo sidaad la socotaan sababaha jisyada waxaa ka mid ah in gaalada naftooda loo badbaadiyo haddii marka ay ka qayb qaataan difaaca magaalada ay deggan yihiin ee ku hoos jirtay maamulka muslimiinta kuwa dagaalka ka qayb qaatay waa laga dhaafayaa jisyada sida dictor faqiih alciraaqi uu ku sheegay kitaabkiisa axkaamu damiyiina waalmusta'miniina fii daari lislaam ijtihaad uu isagu la gaar yahayna ma ahee waxaa kaloo jira shawaahid taariikhi ah oo laga soo guurinayo ficillo saxaabo sidoo kale haddii aan sugi weyno amnigiisa kama qaadayno jisyada الكلام وافعال الصحابه ايضا الجزيه لا تؤخذ من ال- الكافر في حال عجزنا عن آه، حمايته ilaha dhaqaale ee casrigii nebi maxamed ilaa maanta waa kuwo aan isbeddelin oo weli muslimiinta iyo dowladdoodaba faa'iide u leh sidaba uu sheegayo mid ka mid ah culimmada soomaaliyeed marka ilahaas dhaqaalaha nabigeena caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiis iyo ummatiis mawaalid oo maaliya iqtisaadiya ah oo walka-oolna leh ilaa hadda geegana waltarjo muuqda insha allahu tacaala haddii lisii istimraariyeyna waltara doonaan ee nabigeena ummatiisan dhaafi ilahaas dhaqaale bilmithaal markii unu sheegna may kamid in ka horreysay sakada weliba shareecadaana may ku walay tiirka saddexaad tiirarka diinka islaamka waay waa ilo dhaqaal waay oo aan ka targalay shareecadaan in laka daboolo dadka baahada iyo duruuftiyo waan ma indiri xadiidkii mucaad ibnu jabal radi allahu canhu markii yamaan indiri waxyaabaha la dardaarmay may kamid ahay tahay faakbirhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tuukhadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim ma in sheega seera ilaahay inii ku waajibiyey zaka aqhniyadii laka qaadow oo fuqaradan lakanaga doono tan lamaad nabaga ninka tabi may kamid aha waa fey haddaba fey fuqahada may leeyihiina huwa almaalu aladii yu'khadu min alxarbiyiina min gayri qitaalin waa hantada iyo maalka oo laka qaadow dadka gaalada xarbiga eh dagaallaana laka qaadow waay tusaalaha isku kororem kaas maqaad email dare waa fi waana mawrid min mawaaridi aliqtisaadi alislaami wey ila saddexaad oo dhaqaale oo nabigeena calayhi salaa salaam ninka tabiya may aha waa khaniimo khaniimana may lare leeyin culummada waa xantada qofka xarbiga laka qaadow waana qahran wa muqaalabatan lanka qaadow way xantadaas meelila kaaliya marka maylan qiib yeeye shan hal meel maylaha dadka ilaahay sheegi falilaahi walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiili dadka ilaahay sheegi afar meelna mayla siiyey dadkii khaanimiinta inaha khaniimayeen waa il dhaqaal eed iyo dhanweynan badan waay saas daraadii cabdullahi ibni cumar radia allahu canhuma ma era jiray hunguro iyo nolol addunya marka dherigneeri ilaa un khaybarka furan maalintii khaybar furan iyo dherigni waari iskor fuulkii ansaariyo muhaajiriin iskor fuulana gees wadanka dambeey muhaajiriin istiwa dheriga ansaarna iyona culayska saarnay walka qaadi waari marka may ka tusiyaase khaniimada marka may ogaadaase khaniimada waa il dhaqaala oo suubanaaga ninka tabi way calayhi salaatu wasalaam khaniimadana ilaahay may ka gaar waalay ummatiis ummata muxamed eh suban sheegi suubanaga caleyhi salaatu wasalaam waay ilaha dhaqaala may kamid ahaa jiziyada jiziyada may ballareen waa hantada iyo maalka iyo dhaqaala laka qaadow gaalka dimiga ah ilahayna qur-aanka inin sheegay hataa yucdu ljizyata can yadin wahum saagiruun ilah ilay waay mucaad ibni jabal radi allahu canhum eray nabaga indiri yaman waxyaaba badan faryaari waxyaaba nabaga farya may kamid ahayey oo gaal kasto gaandeeri ini diinaarka qaada marka fugahada may leeyiin gaalka haddii faqiir ay hal diinaar laka qaade cadaalad islaamka fiiri haddii uusa mutawasid ayina lama diinaara dhiibe haddii uusan qana eyna afar diinaar laka qaada waay may kala leeyihin fogahaad oo laka guuri cumar ibn khadaab radi allahu canhu sidii nabi shaybi cabdirasaaq iyo kheerju hasaareen cumar ibn khadaab radi allahu canhu may ka qaada jiray gaalada haddii gaalka dirham laka qaado afartan isiyo dirham gaalka qaniga ah gaalka mutawasidkeena may laka qaada jiray labaatan iyo afar dirham gaalka oo faqiirka may laka qaada jiray toban iyo lama dirham waay marka may katusiyaasayadana yani may laraayusa ilaa soo dhaqaalaha ee nabageena calayhi salaa salam ninka tabi marka ilaa hadda la koroogay ilaa waa dhahna dhaqaalahaas waa nabageena ninka tabi alayhi salatu wasalaam saasaytiya weligeyna iyo waltaran lahayn sida salaaxudiin alayuubi waqtiyada tiidis haddii aad gadalan akhrida taariikhdiis kitaabkan araayano cuyuunu rawdatayni fi akhbaari dowlatayn uu shaamat almaqdasi laayim dad akhriyada wala salaaxudiin alayuubi hanti iyo dhaqaalo gaala ka qaada jiray oo yacni dagaalada iyo fagaarayaasha dagaalka ka qaada jiray caqliga magalo macna atatacajab haddana naftiidi markii reed lahanbaha yacni jihaadkan madii soomaaliya geeska afrika hoyay imaamkii weynayey asayid maxamed cabdullah xasan laara jiray sheekhii caalimka ahay waxyaabaa usu gaala yani hantad inta badan iyo hubka ka dagaalama jiray gaale ka qaadaday sida dagaaladii cagaar weyne may kamid ahaa faradhadin afbakayla iyo haradhiig dagaalo fara badan oo dhankaasaytii la galay gaalada la galay intaasoo hub madaafi iyo adduunya dhan iyo ka furday macna marka madilaha gudubada soomaaliya naftateedii hadda jihaadkan casriga una roogna meega hanti dhaqaala laka halay gaalada dagaalkii hadda caws weyn oo kale sida oo laku warhaayay oo sheekh abu cabdiraxmaan maxad warsameysa nin sheegi xafidahu allahu tacaala waracaa labaatan iyo saddex milyan dollar iyo beesele ka hali waa halqaswi shaleediye famaa danuka bikayriha marka marka khaniimadaasayta il dhagaala nabigeena ninka tabicu calayhi salaatu wasalaam marka muslimiinta ma in lahaa intaasoo dhagaale ah iyo intaasoo ila dhagaale nabigeena ninka tabicu calayhi salaatu wasalaam ilahaasayta dhan fiidinyiin bangiyadii gaalada sida kenya iyo etoobiya ni hareeraysanyiin bangiyadaasayta si una kahla lahayn khaniimadaas oo ilaahayna qur-aanka ka cabaray lita'khuduuha waa ilaahay ka cabaray ilaahay maylee sayaquulu lmukhallafuuna ida nطalaqtum ilaa magaanima lita'khuduuha ilaahay maylee lita'khuduuha sisan qaadataan waari mayle ka abare wal una meelninyaaloha qaadadahayn oo kaleet may kamid ahaa muslimiintii hataa hore iyo culummadii salafka ilaha dhagaale iyo mawaaridda dhagaale oo nabaga calayhi salatu wasalaam ninka tabi kitaabya ku qoreen marka tusiyaasay marka muslimiinta ilahaas inay daneeyi jireen waayaha dambe laakiin la dayacay ila dhaqaale gaale iyo maraykan tuseen la weydiiyay walana ka sheegan culumadaas oo qoray may kamid ahaa lanka larow al-imaam abu ubayd kitaab je kitaab al-amwal kitaab larow qori may niska sheene may lu suwal bi ila dhaqaale ah oo soo banaagnay nabi sallallahu alayhi wasallam may kamid ahaa culumadaas lanka larow ibn zanjawi may qoray sunan kitaab larow kitaab al-amwal fakadalika may qoray lanka larow ابن رجب الحنبلي الاستخراج لأحكام الخراج كتاب لروا قري فكذلك ما يقري أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة ما يقري كتاب مغاج إلى رؤوسنا كتاب الخراج ابن القيم ما يقري كتابه أحكام أهل ذمة أحكام أهل ذمة ما يكمل طبعا سلوكي جزيد يكمل ده معنا ينك هذا لي ما يكمل ده أبو بكر الخلال ما يقري كتاب لروا أحكام أهل الملل وعيابا لنكر ما يكمل ده جزيد يغنيمي يفيق يكمل ده معنا مركا ما يكتو سياسي المسلمين إن إله غالط دنا يجرين أو نبغى نكتب صلى الله عليه وسلم
waa hagaag guud ahaan intaasi ayaynu toddobaadkan barnaamijkeenna sahanka dhaqaalaha ku soo gebagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
صورة مضيئة إبداعها ينساب